بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد السنهاجي رحمه الله تعالى طيب آه وفهمك وانتهر وكسر في عنانا إن شاء الله تعالى ilaahay waxaan rajaynaynaa dhammaantiin inuu ilaahay idin furo cilmiga naxwaha iyo culumta diinta guud ahaanbu ilaahay idin furo ilaa aad ka noqotaan culimo mudarisiin ah oo funuunta dhammaantood islaamka ku faafiya oo dadka anfaca iyo dalkaba in sha allah bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wslى اllahuma wslama wbaaraka calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi waصaxaabatihi اlkiraami ajmaciin laakiin waxaan iskula dardaarmaynaa dadka marka xilliga su-aalaha la gaaro banaanka u baxaya dadkaas waxaa weeye waa ficil aan wanaagsanayn ha iska daayaan ficilka noocaas oo kale ah meesha waxaanu u nimid oo adinkuna aada waktiga u bixinaysaan aniguna aan waktiga u bixinayo waa inaan kala faa'iidaysano marka qofku haddii uu faa'iidadii ka dhuunto wuxuu la mid yahay qof caduwun linafsihi ah waa khaa'in linafsihi yani naftiisuu khayaanay naftiisuu cadow u yahay lidaalika waxaa weye waxbaan kala faa'iidaysanaynaa qofku meesha hadduu garan waayo ou aqoon waayo macnaheedu ma aha inuu fashalmay waxaa la yidhaha alfashal asaasu najaax qofku hadduu waxa garan waayo waxay tusaale u tahay inuu guulaysan doono mar uun mar uun inuu heli doono ooy guulaysan waayo laakiin guul darradu waxaa weeye shayga qofku inuusanba muxaawalo samaynayn oo uusan isku dayeynba taasaa waxay tahay guul darrada midda ugu xun amaa qofku hadduu muxaawalo sameeyo oo shayga uu isku dayo taasi waa asaaskii guusha wuxuu cagta saaray waddadii uu ku guulaysan lahaa marka lama caajiso waad aragteen quraanjada derbiga markay korayso dhowr gooray soo dhacdaa soo maa marka dambena way ku guulaysataa derbiga way kortaa waxaa la yidhaha qofkii ugu horreeyey ee ikhtiraca kahrabaa'iga sameeyey oo korontada ikhtiraacay ninkii ugu horreeyey oo nal ikhtiraacah sagaal kun oo goor ka badan ayuu waxaa la yidhi ku fashalmay siduu nal yacni iftiimo uu u keeni lahaa ma caajisin ilaa sagaal kun ka badan weli toban kun markuu maray oo goor uu isku dayo ku fashalmay markii dambe ayuu wuxuu keenay korontadan iftiimaysa ee xilligii habeenka dadka manaafacaad fara badan u haysa oo manaafacadan la soo koobi karin bini aadamka u haysa ayaa ilaahay ku guuleeyey marka ninkii ma dhihin hal mar laba goor saddex goor markuu guul daraystay waxaan iska dhaaf ma uusan dhihin bal wuu sii waday ilaa toban goor ee waxaan leeyahay toban kun kabacdii wuxuu ku guulaystay inuu korontada ikhtiraaco oo u wax iftiimiyo marka qofku hadduusanba wax isku dayeynin waa guul darrow laakiin hadduu wax isku dayo waa asaasu najaax wuxuu saaray cagta dhabbihii uu ku guulaysan lahaa lidaalika culimmada waxay yidhaahaan laa adrii nisfu lcilm qofku haddii wax inta la weydiiyo uu yidhaaho waxaa ma garanayo ama ma aqaano uu yidhaaho waa cilmiga kale barkiis uu haystaa cilmiga kale bar ayuu haystaa waxaa kaloo hadda ka hor aanu soo sheegnay oo fii saxiixi muslim ku sugan almustaxyi waalmutakabir laa yuflixaan qofku hadduu darsiga dhexdiisa uu ku xishoodo oo su-aasha uu ka xishoodo ama uu ka kibro su-aasha la weydiinayo is yihaaho dadkan dhexdooda yaadan ku ceeboobin oo yaadan wax ku gefin uu is yihaaho isaguna ma aflaxo oo ma liibaano wax ma barto lidaalika marka dhammaanteen aanu iskeenno fagaaraha aan wax ku baranayno aan wax ku kala faa'iidaysanayno aanu soo fadhiisanno haddii aanu aragno fagaaraha oo ilaahay nagu arko annagoo marna dhecdhacayna mar kufayna mar istaagayna marka dambe waan istaagaynaa waan soconaynaa laakiin meeshii istaaggaba lagu baran lahaa haddii aad ka dhuumatid goormaad istaagi doontaa marka marka arrimaha noocaas oo kale aan iska jirno masjidka aanu soo xaadirno xilliga su-aaluhu ay dhacayaan waxaa jiray xilligii hore oo ajruumiga aan akrinayo wiil waxaa jiray dawrkii hore marka ajrimigi ilaa aan dhammaynayn ooyinuu ku dhammaystay ardaydii xilligaa joogay oo la akhrisanaya way ogyihiin waa qiso macruuf min bidaayati alkitaab ilaa nihaayati waa iska ooyey leanna waxa weeye wuxuu ooyayo cilmiga naxwaha inuu fahmano oon badan u qaba iyo baahi badan wuxuuna fahmi waayey luqaddii markaas anigu aan ku akrinaya casharka wuu fahmi waayey wuxuu ka yimid dhinacan koonfurta dhinacan koonfurtuu ka yimid luqaddana yani aada u dhibaysa marka cilmigiina wuu rabaa inuu barto maalin ma uusan gembi jirin uma goyn jirin wuxuu iga fariisan jiray waan xasuustaa dhinacan bidixduu iga fariisan jiray ardaygaas waa iska ooyi jiray ooyintaasuu ku dhammaysta kitaabkii kabacdi marka casharkii wuxuu u noqday cashar uu ku bartay keliya luqadii luqadii uu ku bartay laakiin wax weyn uusan ka faa'iideysan kabacdi dowrkii labaad ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u aqbalay murugadiisii iyo ooyintiisii ayaa ilaahay u aqbalay subxaanahu watacaala aman yujiibu almudara idaa dacaah qofka xaalatulibdiraar hadduu gaaro oo meesha ugu dambaysa ilaahay arko inuu qofka uu taagan yahay miskiinnimada iyo faqriga iyo tabardarrida ilaahay wuu saacidaa subxaanahu watacaala dowrkii labaad ardaygii ilaaha u furay kitaabkii ajrumiga ahaa waa sheekh weynoo hadda macruuf oo gobolladaas bay iyo bakool ayuu naxwaha ka faafiyaa oo uu ka akhriyaa waa macruuf xerta way taqaanaa dadkii dowrkaa joogay waa nin sheekhoo la yaqaano naxwaha min ajruumi ilaa alfiyo akhriya alxamdu lilah ilahi waa u furay marka waxaa weye waxaa la dooni sidaasoo kale ilaahay hanaga arko inaan ka murugoonayno cilmigii oo daacada aan u nahay laakiin haddii aan luuqyada isku adaadinno oo derbiyada aan isku qarqarinno oo tiirarka aan isku dhuudhuumanno meeshii ikhlaas ma yaalo ardaygaasi arday ikhlaas ku shaqaynaya ee daacadnimo meesha u yimid ma ah haddii ilaahay daacadnimo uusan kugu arkinna ilaahay wuxuu kugu ridaa fashal iyo aqoon darro iyo fahmo darro lidaalika marka aanu ku dadaalno inaanu iska joojinno labadan cudur oo khatarka ah altakabur waalxayaa fi lcilm qofku goobaha cilmiga inuu kibir uu la yimaado ama uu la yimaado xishood uu yidhaaho dadkan dhexdooda waxaa ku gefin waa laba cudur oo khatar ah ilahay naga caafiyo subxaanahu watacaala qaala shaykhu alcalaama raximah اllahu tacaala moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud sanhaaji baabu nacti haadaa midkani baabu nacti waa nactiga baabkiisii halkan wuxuu rabaa sheekhu raximah اllahu tacaala inuu ka guda galo maadaama aanu ku soo jirnay almarfuucaatu sabca waxyaalaha la godo oo asmaada la godo waa toddobo ayaanu kusoo hadalhaynay halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka guda galo qismi loo godayo qismun yurfac calaa wajhi tabaciya qeyb loo godayo yacni raaci darteed oo mid godan ayuu raacay raaciddaas darteed ayaa loo godi marka qeybtaas oo tawaabicda ah oo loo godayo raacidda shayga godan ay raacayaan waa afar qaybood waa nactiga iyo cadafka iyo beddelka iyo tawkiidka wuxuu kugu soo hormariyey sheekhu nactigii nacti marka maxaa la yidhaha nactiga waxaa la yidhaha altaabicu almushtaqu aw ilmu'awalu bihi altaabicu waa mid wax raaca daa'iman waxa ka horeeyuu raaca in kaana marfuucan fa huwa marfuuc wain kaana mansuuban fa huwa mansuub wain kaana majruuran fa huwa majruur kan ka horeeya hadduu godan yahay asna wuu la godnaadaa kan ka horeeya hadduu kor dhigan yahay isaguna wuu la kor dhignaadaa kan ka horeeya hadduu hoos dhigan yahay isaguna wuu la hoos dhignaadaa nacti maxaa la yidhaha attaabic mid wax raaca almushtaqu almushtaqu maxaa loola jeedaa waa taabic meel kale laga soo qaatay meel kale laga soo qaatay tusaale ahaan markaanu nidhaaho jaaa aطaalibu almujtahidu jaaa waxaa yimid aطaalibu ardaygii ardaygaasoo almujtahidu ee dadaalaya ereygan almujtahid waa mushtaq xaggee laga soo qaatay wuxuu leeyahay ficil maadi laga keenay mudaaric amar waxaa laga soo qaatay ijtahada wuu dadaalay mudaariciisiina yejtahidu amarkiisiina ijtahid ismu faacilkiisiina almujtahid ereyga sidaa u gedgadoomi kara oo marna noqon kara maadi marna mudaaric marna amar marna masdar ayaa waxaa la yidhaha almushtaq marka nactiga asal ahaan waa inuu noqdo erey sidaas u gedgadoomayo mushtaq ah awil muawalu bihi awil muawalu bihi ama wuxuu noqdaa mushtaq hadduusan noqonaynin mid mushtaq lagu awilo mid mushtaq lagu awilo ayuu noqdaa oo lagu awilo maxaa loola jeedaa yacni almufasar bilmushtaqa loola jeeda mid mushtaq lagu fasiro hadduusan mushtaq ahayn waa in mushtaq lagu fasiro tusaale ahaan markaanu nidhaaho marartu waxaa jaaa zaydun zaydayo zaydkaasoo haadaa kan ah haadaadaas waxaan ka sifaynay zayd laakiin ereygan haadaa markaanu fiirino mushtaq ma aha liannahu ma laha ficil maadi uu soo maray mudaaric uu soo maray amar uu soo maray masder uu soo maray ma lahan waxaasoo dhan haadaa sidiisaa loo arkay oo kale marka waa nacti noqday wax aan mushtaq ahayn oo la yidhaha mu'awal laakiin waxaan ku fasiri karnaa mushtaqaa lagu fasiri maxaan leenahay jaaءa zaydunaa yimid zaydkaasoo haadaa kan ah bimacnaa almushaaru ninkan farta lagu taagayaa yimid haadaa maxaan ku fasiraynaa almushaaru almushaariga wuxuu noo noqonaa mushtaqi mushtaqi ataabicu اlmushtaqu aw ilmu'awalu bihi almugaayiru lilafdi almugaayiru lilafdi matbuuci maxaan ula jeednaa taasna almugaayiru lilafdi matbuuci almugaayir wuxuu khilaafsan yahay lilafdi matbuucihi kan ka horeeya oo uu raacayo lafdigiisa wuu khilaafsan yahay lianna markaan idhaaho jaaa aalibu ardaygiyaa yimid ardaygaasu almujtahidu almujtahid iyo aaalib soo xuruuftooda isma khilaafsana waa inuu saa isku khilaafsan yahay waa shardi saa inuu isku khilaafsan yihiin shardigu maxaa la diidan yahay inaad tidhaahid jaaa zaydun ama jaaa aaalibu aaalibu jaaa aaalibu aaalib kuwa way isu ekaadeen soo maha idan marka nacti kama dhigi kartid kaasoo kale haddiiba xuruuftiiba ay isaga ekaadeen nacti kama dhigi kartid kaasoo kale culimmada naxwaha waxay u yaqaanaan altawkiid allafdiyu altawkiidu allafdiyu tawkiid lafdiyaa la yidhaha laakiin ma aha nacti ma aha haddiiba xagga xuruufta ay isaga ekaadaan marka waxaa shardi ah almugaayiru lilafdi matbuucihi waa inaysan isku xuruuf ahayn ereyga hore oo mancuudka ah iyo nactiga waa inay xuruufta isku khilaafsan yihiin waxaa kaloo shardi ah almuwadixu lahu almuwadixu lahu fi lmacaarifi almuwadixu lahu fi lmacaarifi nactigu wuxuu caddeeyaa kan ka horeeya hadduu macrifo yahay ayuu si fiican usii qeexaa si fiican usii qeexaaho wuxuu ka saaraa shakigii iyo ishtibaahii tusaale ahaan markaan idhaaho jaaa aalibu ardaygiyaa yimid ardaygaasoo almujtahidu ee dadaalaya haddaanu ku sini lahayn jaaa daaliba ardaygiyaa yimid waxaa soo geli lahaa kan yimid ma waxa weeye ardaygii dadaali jiray mise midkii aan dadaali jirin ibhaama ku jira laakiin markii la yidhi almujtahid wuu qeexmay wuu caddaaday waxa loola jeeda waa hadduu macrifo yahay aw ilmukhasisu lahu fi nakiraat aw ilmukhasisu lahu fi nakiraat ama nactigu haddii kii ka horreeyey uu nakiro yahay cumuumkiiyuu soo yareeyaa yacni ereygii caamka ahayoo baaxadda weynaa ayuu wuxuu ka dhigaa meel khaas buu ku soo aruuriyaa tusaale ahaan markaad tidhaahid jaaa rajulun ninaa yimid ninkaasoo caabidun ee caabidaho taqi ah jaaa rajulun haddii la ysaga sinan lahaa ereygaas wuxuu noqon lahaa erey ku baaha ama ku faafa ragga dhammaantood jaaa rajulu nin ninkee wey ninkaa ula jeeda laakiin markii la yidhi rajulkaasoo caabidun xoogaa takhsiisuu sameeyey nactigii oo wuxuu ku khasisay ninkan in loola jeedo kii caabidka ahaa marka nacti horta sidaasaa la yidhaha qeexidiis altaabicu almushtaqu aw ilmu'awalu bihi almugaayiru lilafdi matbuucihi almuwadixu lahu fi اlmacaarifi aw ilmukhasisu lahu fi الnakiraat hada huwa الnact tacriifka iyo qeexidda nactiga waa sidaas markii aan usoo laabanno luqadeenna soomaaliga markaan usoo laabanno nactiga waa tilmaan tilmaan yacni daa'iman shaksiga daatadiisii ayaa waxaa la rabaa in tilmaan laga bixiyo mihaal markaanu nidhaaho jaaءa طaalibu ardaygiyaa yimid ardaygaasoo almujtahidu ee dadaalaya waxaan tilmaannay ardaygiiyaan tilmaan ka bixinay oo maxaan ku tilmaannay bilijtihaad dadaalan ku tilmaannay idan marka waxaa weeye wax kale ma ahane waa qofka tilmaantiisii nactigu qofka tilmaantiisii w wuxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala annactu nactigu taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti kan hore oo la sifaynayo ayuu raacaa fii rafcihi rafci lmancuut midka mancuudka ahee hore godkiisuu ku raacaa wa nasbihi nasbi lmancuut kan hore oo la sifaynayo kordhigiisuu ku raacaa wa khafdihi khafdi lmancuut kan ka horeeya oo la sifaynayo hoos dhigiisana wuu ku raacaa wa tacriifihi tacriifi almancuut kan la sifaynayo macrifayntiisana wuu ku raacaa wa tankiirihi tankiiri almancuut kan hore oo la sifaynayo nakirayntiisana wuu ku raacaa intaas inuu ku raaco waa waajib uu ku yidhi sheekh wuxuu ku yidhi sheekha nactiga waa inuu raaco ereyga ka horeeya muxuu ku raaci fii rafcihi godkiisa wa nasbihi kordhigiisa wa khafdihi hoosdhigiisa wa tacriifihi macrifayntiisa wa tankiirihi nakirayntiisa intaas waa inuu ku raaco yacni ulajeeddada sheekha wuxuu ula jeedaa kan hore in kaana alawalu marfuucan faathaani marfuuc awalku hadduu yahay marfuuc midka labaadna marfuucu noqon oo nactigii wain kaana alawalu mansuuban faathaani mansuub awalku hadduu mansuub yahay kan labaad isaguna waa inuu noqdo mansuub wain kaana alawalu makfuudan faathaani makfuud wain kaana alawalu macrifa faathaani macrifa wain kaana alawalu nakira faathaani nakira daa'iman inuu ku daysado kan hore ayaa waajib ah walidaalika culimada naxwaha waxay yidhaahaan annactu yatbacu mancuutahu fii arbacatin min cashara waxay yidhahaan nactiga kan ka horeeya mancuudka ah wuxuu ku raacaa afar toban ka mida toban shay afar ka mid a inuu ku raaco waajib tusaale ahaan alifraad wاltathniya wاljamc waa mufradnimo iyo musananimo iyo jamc soo saddex ma aha hal xaboo ka mida saddexdaa waa inuu ku raaco ama mufradnimo ama musananimo ama jamc waa inuu ku raaco alrafc wاlnasb wاlkhafd waa saddex kale waa god hoos dhig iyo kordhig saddexdaa mid ka midana waa inuu ku raaco wاlmacrifa wاnnakira macrifanimo iyo nakiranimona hal xaboo ka mida labadaa waa inuu ku raaco waاtadkiiri wa ta'niih ninnimo iyo naagnimona mid ka mida waa inuu ku raaco waa haysanaa soo maaha afar toban ka mida nactigu wuxuu ku raacaa waxaa ka horeeya fii arbacatin min cashara alifraad wاltathniya wاljamc saddexdaas mid ka mida alrafc wاnnasb wاlkhafd saddexdaasna mid ka mida almacrifa wannakirana hal xaboo ka mida altadkiir wata'niihna hal xaboo ka mida waa inuu ku raaco ayb marka nactiga waa inuu ka raaco maa qabligiisa afartaas toban ka mida fiiri marka tusaalaha sheekhu uu ku siiyey taquulu waxaad leedahay qaama zayduna istaagay zaydkaasoo alcaaqilu ee caaqilka ahaa markaan fiirino hadda ereygan alcaaqilu waa nactigii kan ka horeeyo zaydana waxaa la yidhaha mancuudkii alcaaqilu muxuu ku raacay zayd tobankiiaan ku xisaabaynaa tobankii mufradnimo iyo musananimo iyo jamacnimo saddexdaas muxuu ku raacay mufradnimu ku raacay alrafcu wاlnasbu wاlkhafduna muxuu ku raacay alrafcu ku raacay almacrifa wanakirana muxuu ku raacay almacrifa watadkiir wataaniina muxuu ku raacay tadkiir dayb waa sidaa waa basiid afar toban ka mida sidaasaa loola jeeda afar toban ka mida yacni inuu ku raaco waa laga maarmaan see u caraabaynaa qaama ficil maadi naaqis mabniyun cala alfatxi laa maya qaama ficil maadi mabniy cala alfatxi qaama ficil maadi mabniy cala alfatxi laa maxala lahu min alciraab zaydun faacilu qaama marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih alcaaqilu waa sifatu zayd waxaan ka sifaynaynaa zayd wa sifatu lmarfuuci mid la goday kii laga sifeeyey isaguna marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih wa ra'aytu zaydan aan arkay zaydkaasoo alcaaqila kii hadda aanu soo marnuu la mid yahay wuxuu uga duwan yahay kan wuxuu ku raacay nasbo intii kale waa sidii hore wa ra'aytu alwaawu xarfu cadfin ra'aytu ficlun wa faacil zaydan mafcuulun bihi mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirih alcaaqila sifatu zaydan wa sifatu lmansuubi mansuubun wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirih wa marartu bizaydin aan soo maray zaydkaasoo alcaaqili kanna wuxuu ku raacay hoos dhigii wa marartu alwaabu xarfu cadfin marartu ficlin wa faacil bizaydin albaabu xarfu jarin zaydin majruurun bilbaabu calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirihi aljaari walmajruuru mutacaliqun bimarartu alcaaqili sifatu zaydin wa sifatu lmajruuri majruurun wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirih guud ahaan marka sheekhu wuxuu noo misaaliyey iyagoo isku raacay mufradnimo musanana way isku raaci karaan jamcna way isku raaci karaan oo maalan haddaad tidhaahid ra'aytu waxaan arkay alطaalibayni almujtahidayni alطaalibayn labadii arday ee aan arkay labadaas ardayoo almujtahidayni waa inaad tidhahdo isagana musana aad ka dhigtid waajib wey maxaa lama dhihi kartid ra'aytu daalibayni labadii daalib aan arkay labadaas daaliboo mujtahidan ma soconayso ra'aytu طaalibayni almujtahidayni waxaan kaloo soconayn inaad tidhaahid ra'aytu طaalibayni mujtahidayn oo mujtahidayn aad nakiro ka dhigtid adigoo kii hore macrifo ka soo dhigay ma soconayso iyadana see u craabaynaa marka ra'aytu طaalibayni almujtahidayn rأytu ficla وfaaciل الطاaلبayni mafcuul bhi maنsuub وcalaamaة نasbhi alya almaفتوuح ma qablaha almaksur ma bacdaha نiyaabaة can الفتحة لأnnahu muثanى ma naaba فيhi xarف عan xarكة wanuuni ciwad can التanwiini fi اsm الmfrad almujتahidayni waa صfaة الطاaلبayn wa صfaة الmansuubi mansuub وcalaamaة نasbhi alya almaفتوuح ma qablaha almaksur ma bacdaha نiyaabaة can الفتحaةi لأnnahu muثanى ma naaba fiihi xarfun can xaraka wanuuna ciwadu can tanwiin fi اlsmi اlmufrad jamcna wuu noqon karaa wuxuu kaluu naacti wuu noqon karaa jaar majruur jaar majruur wuu noqon karaa tusaale ahaan haddaad tidhaahid ra'aytu waxaan arkay rajulan nin ayaan arkay ama waxaad miثaal uga dhigi kartaa ina fii dalika laaayaati liqowmi yacqiluun ina fii dalika arrinkaa waxaa ku sugan la'aayaatin aayado liqowmin aayadahaasoo liqowmin qoom u sugnaadeen qoomkaasoo yacqiluuna caqli leh oo wax garanaya ina fii dalika la'aayaatin waan soo ciraabnay taasu maaha waa waadix ciraabkiisa waan garanayna waxaan ka bilaabaynaa ina fii dalika laaaayaatin liqowmin aan ka bilaabayna liqowmin aayadahaasoo liqowmin maxalu shaahidka taas wey waa nactigiioo noqday jaar majruur waxaan u icraabaynaa marka liqowmin allaamu xarfu jarin qowmin majruurun bilaam wa calaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhirih jaar majruurka mutacalaqiisa ayaan waxaan ka dhigaynaa nactigii aayadahaasoo liqowmin qoom u ahaadeen الjاar والmajruur mتacaliq bmaxduufi تaqdiiruhu kaa'inaatin oo sababta kaa'inaatin aan u leenaha maxay ta ya ya mancuudkiya wuxuu yahay jamc jamc muanaث saalim maadaama kii hore uu yahay jamc muanaث saalim waa inaan soo qadarno mid isaguna jamc muanaث saalim ah الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنات كائنات صفة آيات صفة آيات إن في ذلك لآيات وصفة المنصوب أيان لنا مجرور مدى هنا سجر إن في ذلك لآيات إلى لآيات محين واحد يا اسمه سماها اسمه سو منصوب معها marka kaa'inaati waxaan leenahay waa sifatu aayaatin wa sifatu lmansuubi ilaa kaa hora wuxuu ahaa ismu ina oo mu'ahara wa sifatu lmansuubi mansuubun wacalaamatu nasbihi kasratun daahiratun fii aakhiri niyaabata can ilfatxa liannahu jamcu lmu'anath asaalim maanaaba fii xarakatun can xaraka ina fii dalika laaayaatin aayadahaasoo liqowmin qoom u ahaadeen qoomkaasoo yacqiluuna ee caqli leh yacqiluuna firada yacqiluuna halkaa waxaanu ka ogaanaynaa nactigu wuxuu kalu noqdaa jumlo oo waxaad arkay jumlo sifo noqotay jumlo sifo noqotay waxaa la yidhaha ina aljumala bacda annakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaal ina aljumala bacda annakiraat jumladu marba hadday dhacdo nakiro ka bacdi sifaatun jumlooyinkaasi waa sifo haddiiba nakiro ka bacdi jumladu ay dhacdo wa bacda almacaarifi axwaalun jumladu haddii bacda almacrifo ay dhacdana waan xaalaynayna tusaale ahaan nactigii oo noqday jumla waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah waataquu yowman maalin ka cabsada yoomkaasoo turjacuuna laydin celinayo fiihi yoomka gudihiisaba ila allah xagga ilaahay laydin celin doono markaan fiirino jumladaas waa jumlo noqotay nacti waxaan kalena arkaynaa qaacidadii in lagu tadbiiqiyey liannahu waxaa weeye yowman muxuu yahay macrifa mise waa nakiro nakiro soo maaha nakirada marka jumladu bacda nakira hadday dhacdo waajib way in la sifeeyo see u icraabina waataquu yowman waataquu alwaawu lilistinaaf itaquu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nnuun والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع والألف للتفريق بين واو الجمع وواو المفرد يوما ومفعول به ما أنت ظرف معها يوما مفعول عادي يوم مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره عن نصها ترجعون وفعل مضارع مبني للمجهول ومرفوع مركان قبلنا يعني قرادة مركان قبلنا ترجعون turjacuuna qiro kale waxaa jirta riwaayati abi camrin oo isagu wuxuu leeyahay riwaayatu duuri can abi camrin tarjicuuna tarjicuuna laakiin markaan qabanno riwaayatu xafsin can caasim waxaan akrinaynaa turjacuuna marka turjacuuna waxaan leenahay ficlun mudaaricun mabniyun lilmajhuul marfuucun litajarudihi min annaasibi waاljaazim wacalaamatu rafcihi hubuutu nnuun والواو نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع محل نضمن صفدي يوم كاسو ترجعون والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل نصب في محل نصب سببتا نقول انها محيط يا يوم تذكر ديغان ان كسفين نايا اساسا نقول جبنا والجملة من الفعل والنائب الفاعل في محل نصب صفة يوما جملنا هدي أي صفة نغته وحلق مرمانا إن رابط حريرية يالته جملة هدي صفة نغته هدي خبر نغته وإسلامي لا بد لها من رابط رابط كاس مركب وحلق مرمانا إنه دب أقول لافته أري هوري حقيقة كيرينا رابط كاس رابط كاس وحنا نقول حجرة ترجعون فيه هذا حقه الله يومك والرابط بينهما الضمير في فيه يعود على يوما ساسا مركو حنكو اوغانينا نعتقو انو نغن كرو جار مجرور وحو نغن كرا ظرف وحو نغن كرا مفرد مثنى جمع جملة وحو دونو نغن كرا الله سبحانه